damiir haddii ay isku derajo noqdaan oo laba damiiru mutakalim bay isla noqdeen ama laba damiiru mukhaabar bay isla noqdeen ama laba damiiru mukhaabday bay isla noqdeen derajada haddii ay ka sinaadaan midka dambe labada damiir labadaba in caamilka lagu wada daba dejiyaa ma banaaneen mid in la soocaa waaja midna lagu daba dejiyo labadaba in la wada sooco munfasil laga wada dhigaa ma banaano labadaba in lagu wada daba dejiyaana ma banaane waxaa laazima midna in caamilka lagu daba dejiyo midna laga gooyo ayaa waajiba sidaasi waa muxuaha qaacidada mashhuurka wuxuu yihi musanif labada damiir laba damiirul gayba haddii ay noqdaan isla markaa lafdigoodana iskhilaaftay oo tasniye iyo jamac iyo ifraad bay isu khilaafsanaadeen waxaa banaan labadii damiirba in lagu wada daba dejiyo laba damiirul gayba haddii ay noqdaan sidaa ayuu musanif ka sheegay laakiin ibnu xajiilka wuxuu u raaciyey lafdigoodana waa inuu iskhilaafaayo takalum waxaan u wadaa tasniye iyo jamc iyo ifraad waa inay isu khilaafaan ama tankiir iyo tacliif isu khilaafaan itisaalki way badan waa inuu banaanaadaas oga sida zaydun addirhamu acdituhu iyaahu zaydun addirhamu zaydun waa mubtada addirhamuna mubtada labaad wey acdaytuhu iyaahu acdaytuhu waa mafcuul iyaahuna waa mafcuul laba damiir oo damiirul haybe a weeyaan lafdigana way ka itixaadeen waa laba damiiroo muxuu ahaa mufrad wada ah midka dambe in la fasliyaa waajibe ma banaana in la isku dejiyo haddii ay iskhilaafsan yihiin arrintu ay tahay zaydun addirhamaani acdaytu maahu in la yidhahdaa banaan oo labadiiba lagu wada daba dejiyo camil maadaama lafdigooda iskhilaafsan yahay oo tadriya ifraada isu khilaafsan yihiin wa fi itixaadi rutbati walzam laazim faslan damiirkii inaad caamilka ka socdo laazim fi itixaadi rutbati rutbada midowgeeda dhexdeedana ku laazim waqad yubiixu inuu baneeyaa suurowda algaybu geybnimada oo damiirkii oo damiiru gaybo noqday waslan caamilka in lagu daba dejiyo inuu baneeyaa suurowda fiihi itixaadu rutbaha dhexduu ku baneeyaa suurowda wallahu aclam sala allah في العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقبل أن نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليت قد نظم وليتني فشى وليت نذرا ومع لعل كسبكم مخيرا في الباقيات وضرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدري وقدر الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقران وعذان لاحظ وشرقم وهيلة وواشق واسمنا وكنية ولقبا وآخرين لا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأعضد حفا وإلا أتبع الذي رد ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمزج ركبا دائم بغير وجه تم أعربا شاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة وقبل النفس والتزم وحلل لازم نون وقاية nuunta magacaale ayaa la laazimay qabla ya nafsi yaa u nafsi horteeda ayaana la laazimay macal ficli ficli micii ayaana loo laazimay walaysii lafdigaasi qad nudiima waa la taxay oo gabay ayaa lagu arkay waxaan ku soo jirnay damaa'irtii waxaanan soo sheegnay ya-da in ay ka mid tahay damiiru nasba iyo damiiruljar labadaba way noqotaa oo musanifkaa wuxuu soo sheegay raxmatullaahi calayh walafdu maa jura ka lafdi maanuusi damiirka lafdigii majruurka uu yahay wuxuu la lafdi yahay damiirka mansuubka ah oo maxalka ka nasbisan iyo damiirka maxalka ka jiran waa isku lafdi haddaba damiirka maxalka ka nasbisan waxaa ka mid a ya oo darabanii iyo wixii lamid ah lidaa lafteeda unbaana baabuljarna geliyo majruur noqonayo maxalka ka jaraani oo b weeyaani haddaba ya-da waxaay noqotaa damiiru nasba iyo damiiruljar damiiru rafcana ma noqoto damiiru rafca jar iyadoo uu soo hormaray ayay noqotaa laakiin iyadoo sideeda iska ah damiiru rafca ma noqoto marka ya-du waxaa la yaqaanaa oo laazim ah waxaa ka horeeya waa in la kasriyaa laazim wey waayo iyadu way reeban tahay kasraana u munaasib ah waxaa ka horeeya in la kasriyaa waajib ah mar waa la nasbinayaa ama waa la jerayaa haddii anirina waxaa nasbinaya wuxuu noqonayaa ficli xaraf ism saddexdaba way nasbin karayaan ficli baa nasbin karaya iyo mafcuulu bihi buu u qaadanaya xaraf baa nasbinayaa sida inna iyo akhwaadkeeda iyo ismi u noqonaysa ismi baa nasbin karaya iyo ismulficli ba yaa nasbin karaya oo mafcuulu bihi u qaadan karaya haddaba ya-dii haddii hala nasbiyo la yidhaahdo waxaa ka horay in la hoos dhigaa waajib noqoni waxaa lamid a hala jaro maxalujar ha taalo haddii la yidhaahdo waxaa jarayaa ismi ama xaraf buu noqonayaa ficli wax ma jere mar kastaba waxaa ka horeeyaa in la kasriyaa waajib waxaa jira marka kelimaadka qaar kasra aan loo ogolayn sida ficliga oo kale oo ficli in la kasriyaa lama ogola oo akhirkii kasra ay fuusho kelimaadka qaarna kasradu bedel bay ku keeni sidaasi marka waxay keentay ficligii ama xarafkii ama ismigii ay ya-da gasho kasraha miyaa laga ilaalinayaayo talow iskasrihiima loo diidayaa ise kasrihii waa loo ogol yahayo ficligii ama ismiga ama xarafka aakhirkii kasre inta lagu dhuftaa ya-dii la reebaya way qeybsami waxayna u qeybsami afar qayb qayb aakhirka in la kasriya aan la ogoleyn oo meeshii aakhirka la kasrin lahaa aakhirka kelimadaa nuun la keenayaa nuuntaasaa la kasrini nuuntaana iyaana ya-da lagu reebi waa qayb qayb labaad waxaa weeyaan qayb aakhirka in la kasriya ay la yar ogol yahay laakiin laga fiican yahay oo inaan la kasrini ay wanaagsan tahay waa qayb labaad qayb saddexaad waa qayb aakhirka in la kasriya inaan la kasrin jaaza wajaazo ay tahay qayb afraad qayb in la kasriyaa la ogol yahay in la kasriyaana ay fiican tahayba afartaa qayb ayuu u qaybsamayaa qaybka aakhirka in la kasriyo muxuu ahaa muxuu ahaa qaybka ay ya-da gasho qolada aakhirka in la kasriya aan la ogoleyn oo kasre in lagu dhaweeya aan la ogoleyn waa ficliga oo ya-dii haddii ay ficli gasho ficligaa maadi iyo mudaaric iyo amar midkuu doonaaba ha noqda yaa ulmutakalim ficli haddii ay mafcuulu bihi u noqoto ay la xiriirsato waajib waxaa noqonayaa ficliga iyo ya-da in lagu kala fasiyo nuun nuuntaana nuunulwiqaaya la yidhaahdaa nuunulwiqaayati ilaalinta nuunteeda oo waxay ilaalini ficliga ay kasre ka ilaalini aakhirka ficliga inta la kasrin lahaa nuuntaa la kasrin oo waxaad leedahay darabani yadribuni idribni nuuntaa la kasrinayaa ficligana aakhirkii sidiisii horaa loo daayay waa qolada aakhirka in la kasriya aan la ogoleyn ficligaa nuunta in la geliyaana waajib weeye laysa ayaa waxaa lagu arkay buu yidhi musanifka gabay iyadoo nuuntii laga daayo laysani in la yidhaahda ahayde laysii la yidhi sidaana waxaa isticmaalaa qolyo laysada xarafba ku wado oo ficli in ay tahayba aan ku wadin amaa qolyaha laysada ficliga ku wado laysanii bay leeyihiin oo nuun bay gelinayaan waxaana la arkay nin yidhi nin baa la yidhi hebel baa kuu goodinaya wuxuu yidhi calayhi rajulan laysanii calayhi ha laazimo rajulan nin laysani aniga aan ahayn ninaan aniga ahayn ha u goodiyo ha laazimo aniga iguma soo dhawaan karo way laysanii sida ayaa haaliba laysi in la yidhaahdana nadmi iyo gabay ayaa lagu arkay oo waxaa la arkay cadadtu cadadtu qawmika cadidi daysi id dahaba alqawmu lkiraamu laysi cadadtu qawmi qoladayda waan tiriyey ka cadidi daysi quruuraxa sida loo tiriyo oo kale id dahaba alqawmu waxaaba igu soo kediyeen qoladii alkiraamu ee wan wanaagsanayd in ay tageen laysi aniga mooye oo intii wan wanaagsanayd way dhammaatay anigaa ka haray sidaa ayuu ku gaday oo laysii nadmi baa sidaa loogu arkay ficli oo dhan min awalihi ilaa aakhirihi aakhirka nuunulwiqaaya in laga geliyaa waajiba ya-ba hadduu mas-uulu bihi u qaato nuuntaasi ficligaa hadduusan afcaalulkhamse ahayn waa sida hadduu afcaalulkhamse yahay xaalatu rafcana joogo nuun baa u dambaysay tafcaluuna weeyaane nuunulwiqaayaha iyo nuuntaasi saddex dariiqa ayaa bannaan in lagu sameeyo labadii nuunba in la wada sugo oo tafcaluunani la yidhaahdo waxaa kaloo bannaan labada nuun in la isku idqaamo oo tafcalunii la yidhaahdo ta'murunii acbudu atuxaajunii fi llaahi waxaa kaloo bannaan labada nuun mid in la xadfo waxaana raajixa kan la xadfay nuunu rafcihi inay tahay nuunu wiqaayihi in ay baaqi tahay qaybkaasi waa qaybka nuun wiqaayo in la keeno ay laazim tahay ficli weeyaane qolada kale musanifkaas wa qabla yo nafsi waltuzima waxaa la laazimay nuunu wiqaayatin ilaalinta nuunteedii ayaa la laazimay qabla yo nafsi yaa u nafsi horteeda ala la laazimay maca alficli ficliga miciisa xaal ay tahay ayaana la laazimay walaysi layse oo nuunul wiqaayo aan lagu darin weeyaane qad nuudima waa la taxay oo gabay ayaa lagu arkay walaytnii fasha walayti nadra wmaclacalacakis wakun mukhayaran bilbayaati wadiraaran khafafa minii wacanii bacdu man qad salafa walaytanii lafdigaasi fashaa wuu faafay walaytiina nadara naadir buu noqday wacakis amarka dabagedi maca lacallo lacallo maceeda arrinka dabagedi wakun ahow mukhayaran mid la doorgeliyey fi lbaaqiyaati inta soo hadhay wakhafafa wuxuu fudude waxaa fududeeyey minii iyo wacanii labadaa lafi waxaa fududeeyey bacdu man qola qaarkooda qad talafa horumaray idiraaran liajli diraarin daruuro darteeda inay u fududeeyeen halkana wuxuu sheegayaa innadii xaraf hadii waxaan u wadaa ya-dii xaraf haddii la geliyo ficligii baan ka soo baxnay oo ficli min awalihi ilaa aakhirihi ficli horta ya ku camal falaya uu nasbinayayo mafcuulu bihi ayuu u qaadan dhammaantiina waxaa waajiba nuunulwiqaayo in ya-da iyo ficliga loo dhexaysiiyo waxaa yimid ilaa xaraf iyo ficil iyo ismi baa ku wada camalfalaya ya-da xarafka marka uu ku camalfalayo ya-da laba dariiqa mid unbuu ugu camalfalay ficliga hal dariiqu ugu camalfalayo nasbu ugu camalfalaya xaraf kaste laba dariiqu ugu camalfalaya nasbe iyo jar buu ugu camalfalay qolada nasbisaa ya-da waa ina iyo akhawaadkeeda waa lix xaraf ama toddoba xaraf ee waan mari doonaa insha allahu tacaala bacdu naxwiyiin toddobay ka tiriyaan bacdina lix bay ka tiriyaan hataa bacdi shan ka tirinayaa jira shan iyo muxuu ahaa qolaa ka tiriyaan qolana lix bay ka tiriyaan qolana toddoba oo siday u tirinayaan waxa weeyaan inna iyo anna iyo laakina iyo kaanna iyo leyta iyo lacalla shan weeyaan intaasi laadii tacmalu camala inna ahaydna ku dar la noqonayaan casaabay qola ku daraan oo ay toddoba kaga dhigaan laada tacmalu camala inna ah sida inay u camal falay laakiin ismigeeda nakire inuu yahay sharti ah ya ismi umaba qaadan karto shanta kale ayay ya isminimo u qaatay oo nasbiya shantaa marka ay ya-da nasbiyaan ina iyo akhawaadkeeda weeyaane layta ya nuunu wiqaayihii in la gelayaa fiican oo la yidhaahdo laytani in laga daayo layti la yidhaahdaana waa naadir aad bay u yar tahay bal siiba weyhi wuxuu leeyahay daruuratu shicri bay khaas ku tahay in nuunta la geliyaana waajib weeye musanifkase sidaa kuma wado asiga oo wuxuu ku wadaa nuunta in la geliyaa waa sida faraha badan in laga daayaana waa naadir oo way yar tahay daruurana khaas kuma aha ka daayida oo way suuroobi karto layti in la yidhaahdaa suuroobi karto layti in la yidhaahdo way suuroobi karto laytani ayaana haalib lacalla in laga daayaa badan oo lacallii la yidhaahdee lacallanii aan la dhixin lacallanii in la yidhaahdaana way suuroobi shantii xaraf ee ina iyo akhawaadkeeda ahaa lixdii xaraf ee ina iyo akhwaadkeeda toddoba xaraf wey toddobaday xaraf ee ina iyo akhwaadke laadi ka bixi lixdii xaraftee kale markaad leyte iyo lacallo ka bixiso waxaa soo harayaa shan afar xaraf afartaa waxaa weeyaan inna iyo anna laakina iyo ka anna afartaa ayaa soo haray afartaasi nuunta in la geliyo in laga daayo jaaza wey jaazo weeyaan calaa sawaab ay ku bannaan tahay oo innii iyo innani annii iyo annani kaannii iyo kaannani laakinii iyo laakinani jaaza wa jaaza nuunta in la geliyaano anta in laga daayana way bannaan tahay waa xuruuftii nasbinaysa ismiga xuruufta ismiga nasbisaa waa xuruufta inna iyo akhawaadkeeda xaraf kaloo nasbiyaa inna ma jiro ee ya-da nasbiyaa ma jiro xuruuftaa inna iyo akhwaadkeeda nasbiyaa laada tacmalu camala ina ismi uma qaadatay xagga udhig ismigeeda nakire inuu noqdaa shardi ah lixda xarafee kale layte in la geliyaa badan oo laytanii la yidhaahdo qur-aankana iyadoo la geliya mooye weligeed si kale kuma ayna soo aroorin laytanii laytii in la yidhaahdo laga daayaana qaliil weeyaan tamanaa mazeydun zaydan falaaqa khaasikatin ida ikhtalafa alcawaali kamunyati jaabirin id qaala layti usaadifuhu waufqidu julla maale ayaa baytu shaacira tamanaa mazyadun zaydan ninka mazyada la yidhahdo wuxuu tamaniyey zayd zayd u khayr khayr ee fallaaqa wuu la kulmay akhaasiqatin xaal uu yahay kalsoonaan walaalkeed ida ikhtalafa alcawaali war maha markay iskhilaafaan oo la dagaalamo kamunyati jaabirin jaabirba siduu wada diidan jiray id wakti qaala jaabir uu yihi leytii allamaan usaadifuhu zayd la kulmo waufqidu walxaal ana ufqidu aan ku waynayo julla maali xoolahay badigooda oo leytii isagoo nuuntii aan wadarin ayaa sidaa loo arkay qaliil weeyaan lacalla nuunta in laga daayaa badan oo lacallii la yidhahdo lacallani in la yidhahdo nuunta la geliyaana qaliil weeye faqultu aciirani qaduuma lacallanii akutu biha qabran liabyada maajidna ya baytu shacir asnaa faqultu waxaan ku idhi aciirani lquduum qaduuma gudunta wax lagu qoro icaariyeeya lacallanii waxaan mudanahay akutu inaan qoro bihaa guduntaasi qabran gal inaan ku qoro liabyada lisayfin sayf aan ugu qoro sayfka oo abyada cad maajidin wanaagsan inaan ugu qoro asulowdaaye oo lacalladiyo nun uu geliyo weeyaan lacallanii uu yahay qaliil weeye afarta xarafee soo hadhay anna iyo iyo waxa weeye inna iyo anna ka anna iyo laakina nuunta inna geliyaana way banaantay in laga daayana way banaantay yaada haddii la nasbinayo xaraf uu nasbinayo xaalkeeda waa sida haddii la jarayaa timid waxaa ya-du ay fii maxalli jarin taallo waxa jira waa xuruufuljarki xuruufuljarkaasi nuunulwiqaaya min iyo canu bay ka gashaa jaa-isnimayna u gashaa haalib bay ku tahay in laga daayana way suroobi karta weliba kadaayida waa la sheegayo ma badna minii iyo cani in la yidhahdo oo min iyo canu reeban baa u dambaysa nuunulqaayihii lagu idqaamo la yidhaahdo minii canii in minii iyo canii la yidhaahdaana waa la maqlay oo minii nuuntii baa laga nuunulqaayihii baa laga daayay min nuuntii reebaneed un baa ya-da lagu reebay inta la kasriyey minii canii in la yidhaahdaana waa la arkay ayuha saa'ilu canhum wa canii lastu min qaysin walaa qaysun minii ayaa baytu shacira ayuhaa saa'ilu kan i weydiinayo canhum qoladaa iyo wa canii aniga lastu min qaysin qays ka mid maayi walaa qaysun minii reer qaysna iga mid maaha oo canii iyo minii la yidhahda waa la arkay qaliilnimo weeyaan waka ya-da araf marka la eego labadaa mawdic mooye meel kale ma gasho xuruufta nasbinayso inna iyo akhwaadkeeda ah ah meelaan ahayn min iyo can mooye xuruufuljarka meel kaloo nuunulwiqaayo in la geliyaa ay banaantana lama arko oo calaya iyo fiya iyo b baad leedahay nuunulwiqaayo gelin maysa walaytanii lafdigaa laytanii oo nuunulwiqaayihii wataa fashaa wuu faafay walaytii oo nuuntii laga gooyeyna nadara naadir wey waackis dabagedii arrinka maca lacalla lacalla maceeda dabagediyo nuuntoo laga daayay ha badato nuuntoo la geliyaana qaliil ha noqoto wa kun ahow adiga mukhayaran mid la doorgeliyey filbaaqiyaati inta soo hadhay oo akhwaati inna inta soo hadhay afartii dambe weeyaane mukhayar ku ahaw oo geli ama ha gelin wa diraaran wakhafafa waxaa fududeeyey minii iyo wa cannii waxaa fududeeyey bacduman duul qaarkooda qad salafa horreeyey ayaa fududeeyey idiraaran daruuro darteed ayna u fududeeyeen wa fii ladunii ladunii qalla wa fii qadnii wa qadni lxadfu aydan qad yafi waladunii oo ntii laga daayaa qalla wuu yar yahay fii ladunii ladunii buu ku yar yahay wa fii qadni walxadfu xadaf qad yafi qad yaatii inuu yimaadaa suurowda aydan noqoday fii qadni wa qadnii inuu ku yimaadaa suurowda halkana wuxuu sheegayaa ya-dii ismi haddii la geliyo bal ka waran horta ya-da ismiga haddii uu nasbinayo waa ismulficli oo keli ah waxaa nasbin kara masder iyo ismi faacil iyo iyagoo mafcuul waa loo idaafeyn karaya laakiin maxaluljar bay taallaa markaa maxalulasba laba maxal bay leedahay maxaluljarka ayaana horeeya iyadoo mudaafu ilayhi aan ahayne maxalunisbe keli taalla ismi inuu ku camal falo ismulficli baa la arki karaya ismulficliga musanifka kaba uusan hadlin waxaase loo badan yahay ismulficliga nuunulwiqaayaha gelinteeda inay tahay sama wixii nuunulwiqaayo lagu maqlo unbaa la gelinaya wixii lagaan lagu maqlayna lama gelin karo waa sama ee qiyaas ma aha oo in la yidhaahdo makaananii iyo calaykanii iyo sidaa in la yidhaahdo way suuroobi kartaa bay qole yidhaahdeen samacna weeyaan qiyaas ma aha oo meel walba lama gelin karo ismulficli waxaan ahayn saddex lafdi ay nuunulwiqaayo in la geliyaa loo arkay lafdiga ladun la yidhaahdaa nuunulwiqaayaha in la geliyaa waa qalib waa sida faraha badan oo ladun nuunulwiqaayihii ku idqaam nuunta dambe ladunii in la yidhaahdo in laga daaye ladunii laiska yidhaahdo nuunulwiqaayihii laga daayaana waa qaliil qad iyo qad oo bimacnaa xasbu ah labaduba oo qadnii way igu filan tahay qad- qadi- qadnii way igu filan tahay bimacnaa xasbu ah labaduba ayaguna nuun wiqaayo in la geliyaa badan in laga daayaana way suurowdaa oo qadi iyo qadi in la yidhaahdaa way suurowdaa qadniya min nasri qubayayni qadi laysa alimaamu bishayi bishaxiixi lmulxidi ayaa baytu shaacira qadnii kan igu filan min nasri qubabayni igaga filan qadii kan igu filan weeyaan laysa alimaamu bishaxiixi lmulxidi imaamkuna ma aha bishaxiixi bakeel almulxidi ee madax adag ma aha ee nin maajid oo jilicsan oo wanaagsan wafi laduni waladun wafi laduni laduni ladunida dambe ee nuunta ayna shidnayn ayaa mubtada ah qalla ficliga maadi faacilkii damiir mustadir oo ladunta u noqonayo jumladaa khabar ah fi ladunina qallada ayuu ku tacalluqaya waladuni lafdigaa laduni a qalla wuu yaraaday fi laduni laduni ayuu ku yaryahay walxadfu xadaf qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa fii qadnii wa qadnii inuu ku yimaado oo bimacnaa xasba ina way suuroobi kartaa oo laga gooyo nuunti alcalamu haadaa maxaluhu waa abxaasu calam lafdigaasi asalkii waxaa loo isticmaali jiray buuraha waxaa kaloo loo isticmaalaa alraayatu bandiiradana waa loo isticmaala waxaa saddexaadoo loo isticmaalaa calaamatu shay shayga calaamadiisana calam waa la yidhaahdaa saddexdaa mid un baa laga soo naqliya calaamo in laga soo naqliya ayaana loo badan yahay waxaana ka mid ah in bur loo isticmaalo waina sakran lata'ti mulhudaatu bihi kaanahu calamun fii ra'sihi naaru khansaa ku gabay waina sakran walaalkeeday u oynaysay ninka sakri la yidhaahdo lata'timu lhudaatu bihi kuwa habeenkii soconaya ayaa ku dayda oo eegta kaanahu calamun buur baad moodaa oo fii ra'sihi naarun dab madaxa kaga shidan yahay walahu ljawaari lmunshaaaatu fi lbaxri kalaclaamina aayad qur'aani kalaclaami buuraha waaweyn oo kale aad moodaa bandiirada iyo calaamadana waa loo isticmaalaa ee waa xagga isilaaxa iyo waagii hore wixii jirtay waa agga waxaan uwadaa luqada iyo wixii loo isticmaali jiray isilaaxa naxwiyiinta musanifka tacriifiya ismun yucayinu musama muطlaqan calamuhu ka jacfarin wakhirniqa waqaranin wacadanin walaaxiqin washadqamin wahaylatin wawaashiqin ismun ismi weeye ismiga oo yucayinu cayinaya almusama musamaha cayinaya muطlaqan xaal u yahay calamuhu ismigaa calamki wadalika ka jacfarin iyo wakhirniqa iyo waqaranin iyo wacadanin iyo walaaxiqin iyo washadqamin iyo wahaylatin iyo wawaashiqin iyo wixii lamida weeyaane macaariftii ayaan kusoo jirnay waxaan kasoo baxnay damiir waxaan soo sheegnay macaarifta inay lix yihiin musanifka inta uu sheegay lixdaasi damiir baa u horeeyey una macrifo badan waxaa ku xigaa calamka xagga macrifada sida raajixa weeyaane damiirkii ayaan kasoo baxnay calamkii ayuu halka bilaabaya calamkuu tacriifiyey oo istilaaxa naxwiyiinta calam waxay u yaqaanaan wuxuu yihi waa ismi musamihiisa cayinayo mutlaqnimo sidoo waxba lagu qaydin waa ismi musamihii axadka lagu magacaabay ayuu cayinaya marka uu cayinayo gooni yeelayo wax qayduu wata lama arko oo macnaha waa anagii soo sheegnay macaarifta tusinta ay musamaha ku tusinayaan oo macrifada ay yihiin bay u qaybsamaan tusinta ay macrifada ku tusinayaan saddex qeyb bay afar qeyb bay ugu qaybsamaan afartaa qayb qaybka hore wuxuu ahaa qola kugu tusinayaa qariina lafdiye ah oo waa idaafo al ismiga mawsuul saddexdaa yani ismiga al lagu macrifeeyey ismiga ismiga mawsuul saddexdaa qariina lafdiye ayay kugu tusiyaan qariina xisiye ah wax kugu tusinaya ismul ishaaraha weeyaan qariina macnawiya ah shay kugu tusinaya waa damiirka munaada haddii lagu darana munaadahana qariina macnawiyu kugu tusinaya waa iqbaalka iyo tawajuha iyo qeybka afraad oo ah bilaa qariina mid ku tusinaya musama bilaa qariina kan ku tusinayana calamka weeyaan mutlaqanna sidaa ayuu ujeedaayo bilaa qariina ayuu ku tusinaya musamihiisu ujeedaa kadibna wuu miisaaliyey oo wuxuu miisaaliyey sideed miisaal ay buuna u dambaysiiyey magaciisa inqisaam buu leeyahay sidaa soo wada ismun khabar muqadame weeyaan mubtado in laga dhigaana ma suuroobayso laba dariiqayna ka suuroobaynin oo ismiga musamaha calamka mukhbaru canhu ah oo shayga laga sheekaynayo waa calamka waxaa laga sheekaynayaa mar walbana mubtada noqda waxaa kale ismu nakiro weeyaan musawaqba ha haysatay inta la mubtadayso macrifo in looga khabra aada looma ogolo ismun mubtado weeyaan muqada khabar yaan ujeedaa muqadama taqdiimkiisana waajib weeye waayo mubtadaha ayaa wuxuu wataa damiir bacdulkhabar u noqonayo mawaadicda khabarka in la hormariyo ay waajibka tahay ayay ka mid tahay musanifkaa keeni doona ismun ismi weeye ismiga oo yucayinu cayinaya almusamaa musamihiisa cayinaya muطlaqan xal uu yahay bilaa qayd calamuhu ismiga calamkii ama calamuhu musamaha calam uu leeyahay wadaalika ka jacfarin weeyaan waa nin magiciis wakhirniqa weeyaan gabarh magaceed weeye ee gabayo ahayd oo darfa binu cabdi bay isku hooye ahayeen mucalaqada likhawlata atlaalu biburqati ishamadin taluuxu kabaaqil washrihi daahiri yadi mucalaqada ka bilaabato kan iskale wey wakhirniqa wa qaranin qabiilo magaceed weeye waysulqarani qoladiisi wey wa cadanin makaan magicii weeyaan magaalo magaceed wa laaxiqin faras magicii wey wa shadqamin rati magicii wey wa haylatin ri magaceed wey wa waashiqin ay magicii wey wasman ataa wa kunyatan walaqaban wa aakhirada insahu saaxiba ataa wuu yimid wa ataa wuu yimid calamkii isman xaaluu ismi yahay wa kunyatan xaal uu yahay walaqaban xaal wa aakhiran dib u dhig daakani in saaxiba haddii uu la saaxibo siwaahu saaxiba haddii uu la saaxibo wuxuu qaybiyey musanifka calamka dhowr jeer buu qaybin doonaa qaybtii u horreeyey ayuu halka ku qaybiyey wuxuu yihi calamku wuxuu uqaybsamaaka u horreyay saddex qayb saddexdaa qayb waxa weeyaan ismi laqab iyo kunya saddexdaa ayuu uqaybsamaa ismi waxaa loo jeedaa muqaabilu laqabin wa kunyatin laqab iyo kunya kan ka hor jeedo oo qayba waxaa jira ismi waxaan soo marray iyadoo loo qaybinayo ismi iyadoo muqaabil u yahay xaraf iyo ficli oo kelimada saddex qayb bay uqaybsan tahay oo ismi iyo ficli iyo xaraf bay uqaybsantaa kaasi wuxuu ahaa muqaabilu ficlin wa xarfin halkan ismi wuxuu ujeedaa calamka oo dhan waa wada ismi oo qaybtaa kore marka la eego calamkii oo wada ismi ah ayaa wuxuu haddana u qaybsamayaa ismi iyo laqab iyo kunya ismi maxaa la yidhaahdaa laqab iyo kunyasi maxaa la yidhaahdaa ismi waxaa la yidhaahdaa sida raajixa ah shayga marka la arkay ugu horeeya magaca loo bixiyo shayga marka ugu hore magaca loo bixiyo ayaa ismi la yidhaahdaa ee magaca loo bixinaya mushcir ha noqdo ama yuusan noqonin ab iyo um ha loo awaleeyo ama yaan loo awaleeyo marka ugu hore magaca loo bixiyaa ismi la yidhaahdaa mushcir oo madxi iyo dami ha tusiyo ama yuusan tusiyo ab iyo um ha loo awaleeyo ama yaa loo awaleeyo ka ayaa waxaa la yidhaahdaa ismi ismigaa marka la dejiyo kadib magac labaad oo calam ee haddii la dejiyo calamkaa labaad ab iyo um haddii loo awaleeyo ab iyo um ibni iyo binti baa lamida khaal iyo khaale iyo cam iyo cammaa lamida haddii loo awaleeyo kunyaa la yidhaahdaa mushcir ha noqdo ama yuusan noqonin farqi male kunyaa la yidhaahdaa marba ab iyo um iyo waxaa haddii loo awaleynin ab iyo um haddii aan loo awaleynin oo aan lagu bilaabanin ammaan in uu tuso oo ruuxa magaca loo bixiya in la ammaanayo inuu tusinayo iyo cay inuu tusinayo ruuxa in la caynayo ammaan iyo cay mid un haddii uu tusiyo isagoon ab iyo um loo awaleynin ayuu ammaan tusiye ama cay buu tusiye laqab baa la yidhaahdaa kaasina waa sida zaynulcaabidiin iyo kahfudulmi iyo wixii lamid ah oo kahfudulmina cay uu tusinayaa zaynulcaabidiinna madax iyo amaan buu tusinaya laqab baa la yidhaahdaa qaybtaa ayaana wanaagsan intaa markuu sheegay musanifka wuxuu yihi laqabka u dambeeya ismiga haddii uu la kulmo haddii uu la kulmo wuxuu ujeedaa ruuxii laqabna waa leeyahay ismina waa leeyahay labadaba inaad ku wada sheegtaa dooni oo laqabkiisi inaad sheegto ismigana aad ku wada sheegtaa dooni waxaa laazimay buu yidhi ismiga inaad hormariso laqabkana aad dambaysiiso oo ruuxa magaciisa hormari laqabkana dambaysi nin baa maxamed la yidhaahdaa zaynulcaabidiinna waa la yidhaahdaa waa inaad tidhaahdaa marka hore maxamed zaynulcaabidiin oo waxaan banaanayn in la yidhaahdo zaynulcaabidiin maxamed oo zaynulcaabidiinkii in la hormariyo magaciina la dambaysiyaa ma banaana waa hadduusan laqabka iyo jaarin majra alasmaa hadduusan noqonin ismigii caadiga ahaayee aan mushcirka ahayn hadduu hadduusan lamid noqonin oo waxaa jiraa ismigii laqabkii mushcirka ahaa mar mushcirnimadii laga bixinayo oo macnihii uu tusin jiraa wuxuu iska noqonayaa nasiyan mansiyan waa la iska halmaami magacana laqabkana wuxuu lamid noqonayaa ismigii caadiga ahaa mar hadduu sidaa yahay mid kila doonaa la hormarin karaa inama almasiixu ciise bnu maryama aayad qur-aana inama almasiixu masiix laqabkii weeyaan waa la soo hormariyey ciisana waa la dambaysiiyey sidaana qaacidadu ma ayna ahayn waxay ahayd in ciise la hormariyo almasiixna la dambaysiiyo waxaa sida loo yeelay masiixi ayaa wuxuu laqabkii macnuhu tusiin jiray ayaa nasyan mansiyan iska noqday masiixna magac nabiyullaahi ciise uu leeyahay ayuu iska noqday labadii magac marka laba magacoo siman bay noqdeen ninka la doonaa la horumarin karaya haddii ay sidaa noqoto waa laqabka iyo ismiga kunyada iyo ismiga ama kunyada iyo laqabka mid alla ninka la doonaa la horumarin karaa farqi male yihi wasman waataa wuu yimid calamkii isman xaal uu ismi yahay ayuu yimid wa kunyatan xaal uu kunyo yahay ayuu yimid walaqaban xaal uu laqab yahay wa akhiran dib u dhig daakan dambe usul ishaaraha qariibkaa wuxuu ku dhacayaa laqab in saaxiiba waa haddii uu la saaxiibo siwaahu isaga keyrkii haddii uu la saaxiibo oo laqabka keyrkii marka uu la joogo laqabka dib u dhig hadalkaa waxoogaa bushi baa la gelinaya bushiga la gelinaya waxa weeyaan siwaahuda laqabka marka loo celiyo siwa laqab wuxuu noqonayaa ismiga iyo kuniyada ismiga iyo kuniyada labaduba in laga wada dibdhiga laqabkuna waajib ma aha ee ismiga unbaa waajiba in laga dibdhiga laqab sidaa u dhicin ayaa waxaa waajiba ismiga in la horumariyo daatada keli ayuu tusiya laqabkii weli waa loo baahan yahay marka lagama kaaftoomin oo waxaan looga kaaftoomin daatadii iyo macno kale uu ku tusin jiray ee daatadii wax ku tusiya haddii la helay macnihii dheeraadka ah wax ku tusiya weli lama hayo laqabkii sidaa ayaa loogu baahan yahay oo lagama kaaftoomayo maadaama haddii la dibdhigo isago aan laga kaaftoomayn in la dibdhigaa waajib ah ismiga in la hormariyaana waajib waayahay haddii la kala hormariyo ismiga la hormariyo laqabkana la dambaysiyo sidee loo icraabi ismiga cawaamisha ka horeysaa ku camalfali bixasabi alcawaamil ayaa loo loo icraabi oo hadduu faacil yahay ama mubtada yahay ama marfuuc yahay waa la rafcin hadduu mansuub iyo majruur yahayna icraab caamilka ka hore ayaa ku camalfali waxaa ku yimid laqabka wuxuu yihi musanifka laqabka iyo ismiga afar xaala ka suuragal afartaa xaalo waxa weeyaan inay mufradan yihiin laba mufrad inay noqdaan in ay laba murakab noqdaan ismiga inuu murakab yahay laqabku mufrad yahay laqabka inuu mufrad yahay iyo ismiga ismiga inuu mufrad yahay iyo laqabka murakab yahay afartaa xaalo wey macnaha inay mufradan yihiin iyo inay murakaban yihiin iyo inay isdabamarsan yihiin oo mid mufrad yahay midna murakab yahay afartaa xaalo saddex xaaloo kamid ah laqabku wuxuu taabicu noqonayaa ismiga oo ismiga icraabka u haysto ayaa laga raacin taabicnimadaasina waxa weeyaan bayaan ama bedel sidaas ayaa raajixa waxaa kaloo banaan maqtuuc in laga dhigo oo laga goosto icraabkeeda la saarna way banaan tahay oo hadduu ismigaa rafcisnaa la nasbiyo laqabka ismiga hadduu nasbisnaana la rafciyo ama la nasbiyo caamil kale lagu nasbiyo ismiga hadduu jaraana nasbe iyo rafca ku banaan caamil kale lagu ama lagu camal siiyo waa haddii aban yihiin ama mid u murakab noqdo oo laqabkaa murakab noqday ismigana mufrad ama ismigaa murakab noqday laqabkaa mufrad haddii ay mufradayn noqdaan laba mufrad haddii ay noqdaan musanifka ariiqat lbasriyiin buu raacay basriyiin ma wada wadato qowlkaasi laakiin waa sida ay u badan yihiin in laisu idaafeeyaa waajiba u yihi oo ismiga laqabka loo idaafeeyaa waajiba saciid iyo kurzin weeyaane saciidu kurzin in la yidhaahdaa waajiba saciid ninka magicii wey kurzina laqabkii weeyaanoo kurzi waagiisii hore waxaa la dhihi jiray ninka xoolaha raaco mushkaayada iyo mishaarka la siiyo ee kurzi la yidhaahdaa kurzi baa ninkii magaca looga dhigay oo waa laqabkiisa saciidna waa magicii labadiiba inaad ku wada sheegtaa doonay saciid inaad hormarisaa waajiba kurzina aad gadaal ka keento isu idaafe inaad isu idaafaysaa waajiba saciidu kurzin aad tidhaahdo sidaa ayuu sheegay musanif waana bacdu lbasriyiin jumhuur lbasriyiin sida ay wataan kuufiyiin iyo bacdu lbasriyiin waxay leeyihiin idaafadu way bannaan tahay ee taabicnimona way suuroobi kartaa oo macnaha in bayaan ama bedel laga dhigo way suuroobi kartaa ama la qafcistaa ila way suuroobi kartaayo idaafadu waxba waajib ma aha sida ayay leeyihin waa haddii ay mufradan yihin murakabeen haddii ay noqdaan ama mid un murakab noqdaana taabicnima waajib ah yani idaafa ma banaano waayahay murakab maxaa loo jeedaa mufrad se maxaa loo jeedaa waa abyaada soo socotaan ku sheegi doona insha alla wain yakuuna labadii la kala dibdhigayay haddii ay yihiin waa labada la kala dibdhigaya ismiga iyo laqabka weeyaane mufradayni laba mufrad fa adiif idaafe ismiga hore idaafeyo u idaafe laqabka ka dambeeyo idaafe ku jar waa haddii ay mufradan yihiin xatman waajibnimona uga idaafe wa ilaa haddayna mufradayn ahayn atbic raaci aladii kan radifa fangale kan hore raaci haddii ayna mufradayn ahaynoo murakabeyn ay noqdaan ama mid uu murakab noqdo sidaa ayuu ujeeda wailaa intii shardiyada ahayd ee labada ficli jasmin jirta oo laa naafiya lagu idqaamo weeyaan ficlu shardigiina waa xadfan yahay mawdican oo kale qiyaas weeye in la xadfo ficlu shardiga jawaabu shardigiina atbicda weeyaan ilaa atbic iladii radif oo wuxuu noqon lahaa fa atbici faadi ayaa daruuratu shicri loo gooyey ilaa ficlu amar weeyaane ilaa tansuruuhu faqad nasarahu llah ayay la mid tahay waxay kaga bedelan tahay ilaa tansuruuhu ficlu shardigii waa joogaayo ma xadfana ilaa tansuruuhu ilaa ilaa tanfiru yucadibkum iyo yay la mid tahay ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركب ذين بغير وجه ثم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد الشمس وأبي قحافة ومنه علمك أي كمد يهي منقول مما لغا صورها كفضل إيا وأسد وياني وذو ارتجال نوا كمد كسعاد إيا وأدد وياني وجملة جملة كمد إيا وما شيء نوا كمد ركب لا تركيبية بمزج بتركيب مزج لا تركيبي ذا كان تركيب المزج لا تركيبي إن تم هدي أطام نقضه بغير وجه وجه وحنا هدي أطام نقضه تم وعرب ولا إعراب وشاع وحفا في الإعراب في العلام علم كدحلي وعكفا في ذو الإضافة إضافة مثل صاحب وذلك كعبد شمس وأبي قحافة وحلا مدوي يعني هل كان إلى مصنف كوث يسميه تقسيم لبعض يسدحال أيوه كسميه عالم عالمكي mar labaad ayuu qaybiyey mar baan soo qaybino waxaan usoo qaybinay calamka in loo qaybiyo ismi iyo laqab iyo kunya mar labaad ayaa musanifka wuxuu u qaybiyey calamka manquul iyo murtajal man manquul iyo murtajal manquul waxaa la yidhaahdaa lafdi calamkani ismigan calamkaa ee ruuxa gaar ahaaneed loo yaqaano maanta waagiisii hore inta aan ruuxan loo bixinin waxbaa loo isticmaali jiray oo shay baa loo isticmaali jiro mustacmal uu ahaan jiray manquul baa la yidhahdaa ka waa sida asad oo ruux u bixiso ninkani asad baa la yidhaahdaa ninkan intaadan u bixinin asadkan wax kalaa loo aqooni jiray libaaxa mustaliska ee duurka ku jira asad la jiro kaasi manquul baa la yidhaahdaa qaybka labaadna waa murtajal mid lagu bilowday oo waxba usan uga wax isticmaalo u horreeyay usan jirin labadaa qayb ayuu u qaybiyey calamka inuu sidaa u qaybsamaya muttafaq maaha qolaa waxay leeyihiin wax murtajal la yidhaahdaaba ma jiro oo calam iyadoo isticmaal hore usan usoo marin sidiisa loogu bilowday wax jiraba ma aha qolyaa diidan laakiin musanifka wuxuu yidhi waa jiraa sidaa ayaana loo badan yahay manquul iyo murtajal kadib wuxuu qaybiyey murtajalki manquulki manquul iyo murtajal markuu u qaybiyey ayaa wuxuu qaybiyey murtajalki murtajal ma wade manquulki manquulkuu qaybiyey kii meel laga soo raray kan meel laga soo raray waxaa ka mid u yidhi jumle iyo tarkiib masjia iyo tarkiib idaafi ah macnaha wuxuu u jeedaa ismiga manquul marka uu yahay calamkii meel laga soo raro laba iyo toban shay baa laga soo raraa laba iyo toban shay ayaa in laga soo raraa masbuuc oo la maqlay laba iyo tobankaa midka u hore waxa weeyaan ismuljinsi waa laga soo raraa sida asad oo kale masderna waa laga soo raraa sida fadlin oo kale ismi faacil ayaa laga soo raraa sida xaarif iyo wixii lamid a ismi mafcuul ayaa laga soo raraa sida maxmuud iyo wixii lamid a iyo maxamed ismulficli baa laga soo raraa waxaa laga soo raraa muxuu ahaa sifa mushabaha ah sida xasan oo waxaa laga soo raraa ficil maadiyon faacil wadani ficil mudaaricun faacil wadani ficlu amarun faacil wadani ayagoo faacil wato jumla ficliye ah jumla ismiyo mubtada iyo khabar iska saaran tarkiib masjia iyo tarkiib idaafi ah laba iyo tobankaa shay baa laga soo raraa qiyaas ahaan laba iyo tobankaa shay ee laga soo raraya waxaa ka mid a murakab oo saddex qayb u qaybsamayo saddexdaa qayb waxa weeyaan tarkiib isnaadia iyo tarkiib idaafia iyo tarkiib masjia oo calamka marka horeba waxaa loo qaybiyaa mufrad iyo murakab wain yakuna mufradayna waa kii hadeer soo laha mufrad iyo murakab ayaa loo qaybiyaa calamka baabulcalam marka la joogaa mufrad waxaa la yidhaahdaa waxaan murakab ahayn maa laysa murakaban waxaan murakab ahayn ayaa mufrad la yidhaahdaa baabu macrifati calaamaatilicraab iyo meelaha hore haddii lasoo joogay mufrad waxaa loo loo yaqaanay waxaanan ahayn musana iyo jamac iyo mulxaqooda iyo asmaa usita ma laysa musanan walaa majmuuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi sit yaa waxaa loo yaqaanay mufrad مبتدا iyo khabar marka aan gaarno ama lala tacmalu camala ina ama munaada mid walba mufrad wax gaar ahaaneed ayaa loo yaqaana oo shay walba marka la joogo mufradku wax gaar ahaaneed ayaa loo yaqaana baabulcala marka la joogo mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa murakaban waxaan murakab ahayn haddaba waxa aan murakabka ahayn wuxuu ee wuxuu waxaan murakabka ahayn ismigii mufradka ee caadiga ah ee zayd iyo camar ha noqdo ama tasniic iyo jamac iyo wuxuu doonaa ha noqdo muraakabkana saddex qeyb buu uqeyb saddexda qeybee la maqlay weeyaan iyadoo laga soo rarayo wuxuu noqdaa tarkiib isnaadi ah tarkiib isnaadi ah waxaa loo jeedaa jumla mubtada iyo khabar ama ficil iyo faacil iska saaray ayaa magac laga dhigtay zaydun qaa'imun unbaad ruux u bixisay zaydun qaa'imun waa ruux magicii maya qaama zaydun baad u bixisay oo ficil iyo faacilkiisii ah waxaa la yidhahdaa kaasi tarkiib isnaadi ah tarkiib masjidna waxaa la yidhahdaa laba magacoo inta la isku daray hal magac isla noqday oo sida hal magac loola dhaqmay sida baclabaka iyo xadramuuta iyo wixii lamid ah qaybka saddexaad tarkiibka saddexaad ee u dambeeyaana waa tarkiib idaafi ah laba magacoo isu idaafaysan sida cabdullahi iyo cabdiraxmaan iyo wixii lamid ah oo ruux magac looga dhigay weeyaane waayahay murakabka magac marka laga dhigto saddexdiisa qaybba sidee loo icraabaya tarkiib isnaadi ah haddii uu yahay oo jumlo magac laga dhigtay lafdigeedii waagii hore siduu ahaan jiraa lagu xikaayooni aakhirka ayaana lagu qadaray icraabka oo zaydun qaa'imun haddii aada nin u bixiso waxaad leedahay jaa'a zaydun qaa'imun ra'aytu zaydun qaa'imun marartu bizaydun qaa'imun icraabkuna wuxuu noqonayaa jaa'a zaydun qaa'imun jaa'a ficlu maadi zaydun qaa'imun oo is wadataa faacilu jaa'a marfuuc calaamatu rafci damatu muqadaratu calaa aakhiri daalka korkiisu ku qadaran yahay manacmidu huna ishtiqaalu aakhiri bidamati alxikaaya waagu zaydun qaa'imun ahaa damadii saaraan jirtaa lagu xikaayoonaya baabunasbe iyo baabuljal hadduu joogana waa lamid waxaa yimid tarkiib idaafiya haddii uu yahay juzga hore caamilka ka horeeya waxa uu doonaya ayaa loo siinayo la icraabaya juzga dambena weligiiba mudaafu ilayhinimuu ku jaran yahay mabni iyo mucrab isku doona ha noqdo waxaa yimid hadduu yahay dadkii masji ah weyhi haddii aan lagu khatimin oo siiba weyhi iyo camra weyhi arrintu haddaynan noqonin mucrab maa laa yansarifi weeyaan waa mucrab xaalatu rafcada dama xarafka ugu dambe bacla baa ku ayaad leedahay oo kaafta un dambaa damin xaalatu nasbadana fadxa kaafta dusheeda saara xaalatuljarkana fadxa kaafta dusheeda saara maa laa yansarif wey tawiinna waa ka ilaaliya wey haddii lagu khatimaana mabniyu cala lkasra weeyaan kasraa lagu binaynaya waka wa minhu min alcalami ayuu ka mid yahay manquulun mid meel laga soo raray ka fadlin master ayaa laga soo raray wa asadin ismuljinsi aan master ahayn ayaa laga soo raray wadurtijaalin ku bilaabasho mid u saaxiibi ayaa ka mid ah ka sucaade iyo wa udad weeyaan durtijaalin aslugaha waxaa laga keenay min alirtijaal irtijaalna waxaa loo isticmaali jiray ruuxa isagoon waxba diyaarinin gabya oo gabayga muxuu ahaa golakafur ama jokatuur mid la yidhaahdaaba so on ku talagelinoo soo diyaarin markiiba dabada ka maro kaasaa waxaa la yidhahdaa irtijaal mina rijli baana laga keenay laftii macnaha isagoo taagan buu wixii tiriyo weeyaan oo intuu fadhiista uma usan fikirine isagoo lugaha ku taagan buu markiiba dabada ka maray ayaa loo jeedaa durtijaal midaan meel laga keenin baa hadda loo wada ka sucaada wawda wa jumlatun wa minhu jumlatun manquulka weeyaan waxaa ka mid ah jumla wamaa shay ayaa ka mid ah marka rukiba la tarkiibiye bimajin bitarkiibi majin la tarkiibiye daa kani tarkiibulmajiga la tarkiibiye intama haddii uu taam noqdo bigayri weyhi weyhi waxaan ahayn hadduu ku dhamaystirmo tama ucriba waa la icraabi wa shaaca waxaa faafay fi fi laclaami calamka dhexdii waxaa ku faafay dulidaafati idaafa mid u saaxiiba ka cabdi shamsin wa abi quxaafata weeyaan cabdi iyo shamsoo isu idaafaysanoo cabdi shamsi ay tahay ayaa ruux loo bixiyey cabdi shamsi wa abi quxaafa abi iyo quxaafo isu idaafaysan ayaa ruux loo bixiyey abi bakr abihi weeye radia allahu canhu wallahu aclam wasala صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم ذاك أم عريض للعقرب وهكذا فعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجر بذال مفرد مذكر أشر بذي والاهتتاء على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين الكل تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد الفندقة بالكاف حرفا دون اللام أو معاه واللام إن قدمتها ممتنعة وبي هنا وها هنا أشر إلى دليل مكان وبه الكفسلة في البعد أو بثم فهوهن أو بهنالك انطقا أو هن ووضعوا waxay u dejiyeen لبعض الأجناس جنسيalaha qaarkooda waxay u dejiyeen calaما calam calamka oo ka calami الأشhخاaصi شhaksiyaal calamkooda la mid ah lفظا من جiهati lفdi kala mid ah وahuوa calam الجinsigana cama mid camimayo weeye dhammaan ama camo waa ka camsan yahay min daka calamulجinsiga ayuu ka mid yahay umu umu ciryaطin lafdiga ayaa ka mid ah oo lilcaqrabi u sugan wahaakadaa sucaalatu wa sucaalatu lafdigaa lisaclabi ayuu u sugnaaday haakadaa kaa horeba xaal uu la mid yahay wa midluhu sucaalo ayuu la mid yahay baratu limabarati xaal uu wanaag samaynta u sugnaaday wa fajaari calamun weeyaan oo lilfajrati u sugnaaday kadaa xaal uu kaa hore la mid yahay waxaan ku soo jirnaa calamka oo macaarifta noocii labaad ah wuxuuna soo sheegay musanifka aqsaam ayuu calamka usoo sheegay mar wuxuu uqaybiyey ismi laqab iyo kunya mar labaadna wuxuu uqaybiyey murtajal iyo manquul manquulkii ayaa wuxuu usii qaybiyey waxyaabihii laga soo raray bacdi ka mid oo ay ka mid tahay jumle in laga soo raro tarkiib masjiya in laga soo raro tarkiib idaafiya in laga soo raro waxyaabaha ayuu soo sheegay halkanna wuxuu uqaybinayaa calamka qaybtii ugu dambeysay weeyaane calamu shaksi iyo calamu ljinsi calamka ayaa wuxuu u qaybsamaa calamu shaksi iyo calamu ljinsi calamu shaksi waxaa la yidhaahdaa shay gaar ahaaneed magaca uu iska leeyahay sida asmaada bani aadamka lagu yaqaano oo kale axmed iyo yuusuf iyo khaalid iyo wixii lamid ah calamu shaksi baa la yidhaahdaa calamuljinsi qaybta labaad weeyaan calamuljinsi waxaa la yidhaahdaa jinsi dhan magac ka dhexeeya islamarkaana calam aho nakiro aan ahayn jinsi dhan magaca ka dhexeeya calam ah oo aan nakiro ahayn ayaa waxaa la yidhahdaa jinsi xaqiiqa ahaan calamkan calamuljiinsiga la yidhaahdaa ee dani kugu kala iyo qaaciida iyo inay jebin ayaa keentay calam in lagu magacaabay waa nakira oo ismiga waa ismi iska nakiro oo caadi ah ismiga nakiraduu la mid yahay ismuljinsiga la yidhaahdo wuxuu la kala mid yahay ku dhicidda uu ku dhacaya ashkhaas fara badan oo aan qola ruux gaar ahaaneyd sida calamka lagu yaqaano usan ku dhacaynin in calam lagu magacaabaana waxaa keentay ismiga nakirada a meelo uusan geli karin oo ismiga calamka un lagu yaqaano ayaa waxaa la arkay ismiganoo loo isticmaalayo sida cillo kale haddii loo helo sarfiga iyadoo laga mancinayo bilaa musawiq mubtada isagoo iska noqonayo waxyaaba sidaa ayaa lagu arkay ismigiina xaqiiq ahaan markaad sii eegto waa nakira nimankii naxwiyiinta ayaa waxay ku magacaabeen ismigani maadaama sida calamka loola dhaqmayo macrifo ahaan loola dhaqmayo ee calamnimo aan ku sheegno calam weeye aan nidhaahno oo calamkaasi waa calamkee ilaa calamku waxaa la yaqaanaa ruux gaar ahaaneed magacin uu u yahay calamuljinsi aan nidhaahno jinsi dhan ayuu calam u yahay oo ismuljinsiga iyo calamuljinsiga maxay ku kala bedelan yihiin waxay leeyihiin ismuljinsiga iyo calamuljinsiga waxay ku kala bedelan yihin horta ismuljinsi iyo nakiro ma isku mid baa marka hore bacdi waxay leeyihin waa isku mid ismuljinsi iyo nakiro waxba ku kala bedelan bacdina way kala farqinayaan ismuljinsi iyo nakiro hala kala farqiyo ama yaan la kala farqinin ismuljinsi iyo calamuljinsi waxay ku kala bedelan yihiin ismuljinsiga waxaa loo dejiyey maahiyada shayga shayga xaqiiqadiisaa loo dejiyey xaqiiqadaasina nakirada iyo ismuljinsiga way kala bedelan yihiin haddii la yidhaahdo xaqiiqadoo mutlaqa oon waxba lagu qaydinaa loo dejiyey lay waa xaqiiqadoon ifraad lagu qaydin tasniye iyo jamac aan lagu qaydin xuduur iyo maqnaansho midna aan lagu qaydin nak xaqiiqadoo mutlaqa ayaa ismuljinsi loo dejiyey waana qaybka ay u yaqaanaan usuuliyiinta mutlaq nakirana waxaa loo dejiyey xaqiiqada oo muqayadatun bilifraad xaqiiqada oo mufradnimo lagu qayday oo mufradun shaa'icun fii jinsihi ayaa loo dejiyey waa haddii la kala farqiyo waxaa yimid calamuljinsiga calamuljinsiga waxaa loo dejiyey leeyihiin xaqiiqada muqayadatun bilxuduur xaqid xaqiiqada oo xaadirnimo weliba dihniga inay xaadir ku tahay lagu qaydayo xaqiiqada oo dihniga ku xaadirsan macnaha asad marka marka la yidhaahdo asadka xaqiiqadiisa oo bahalkan muftariska ee cidiyaha leh ee la yaqaana xaqiiqadiisa isla markaana qalbiga xaqiiqadaasi ay ku xaadirsan tahay ayaa usaama loo dejiyey oo usaama waa calam calamna waxay ku tahay xaqiiqada xaadiratun fi dihni dihniga ku xaadirsan ayaa loo dejiyey sidaa ayay ku kala farqinayaan oo calamuljinsiga waxay leeyihiin xaqiiqadoo xaadiratun fi dihni baa loo dejiyey ismuljiinsigana waxaa loo dejiyey xaqiiqadoo mutlaq ah oo waxba aan lagu qaydin xaadir ha noqoto qayb ha noqoto muxuu ahaa mufrad ha noqoto hayrulmufrad farqi male ayaa loo dejiyay leeyihiin marka xaqiiqadii dihniga ku xaadirsanayd xaqiiqadaas gaar ahaanteeda khaarijka uma soo bixi karto oo keligeed inay meel istaagto ma suuroobi karta laazim waa inay fardi gashaa xaqiiqadii loo dejiyey ismuljinsiga lafdigii usaamo ahaa iyo ismuljinsiga ahaa xaqiiqadii xaadirada ahayd ee qalbiga ku xaadirsaneed ee loo dejiyey xaqiiqadaasi khaarijka markay imaani laazim waa inay fardi ka dhex muuqataa oo inay fardi dhex gashaayo ma suuroobi karto keligeed inay meel istaagto sidaa darteeda waxaad leedahay libaax kastood aragto haadaa usaamatu libaax kastood aragta waxaa ku banaan inaad tidhahdo haadaa usaamatu oo daatadan fardiga ahee meesha taagan maba loo dejinin usaame maxaad ugu itlaaqi xaqiiqadii loo dejiyaa gashay oo xaqiiqadii dihniyada dihniga ku xaadirsaneed ayaa fardigan ku jirta sidaa ayaa ugu itlaaqaya sidaa ayay ku kala farqinayaan laakiin xaqiiqa ahaan wasmiga waa iska nakiro waxayna kala dhaqmeen oo isku mid ka dhigeen calamu shaksiga calamka la yidhaahdo lix wej buu ka shabahaa calamuljinsiga calamu shaksiga wuxuu ka shabahaa lix wej lixdaa wejba waa isticmaal lafdigiisa marka la isticmaalaya ah lixdaa wej wejka u horey waxa weeyaan mubtaduu noqonayaa bilaa musawir sida macaariftaba mubtada ay u noqoto bilaa musawir waa kow al in la geliyaa ma banaano al usaamatu in la yidhaahdaa ma suuroobi karto sida calamka aan al loo gelin karin waa laba in la idaafeeyaa ma banaana sidaa calamkaba in loo idaafeeyo ayna u banaaneen lix ismiyo in la idaafeeyo weligood ayna banaaneen baa jira lixdaa ismiyo in la idaafeyn karin calamkaa ka mid ah haddaba calamu shaksiga lama idaafeeyo calamuljiinsigana lama idaafeeyo waa isku mid waa saddex cillo kale haddii loo helo sarfiga in laga manciyaa laazima sida usaamatu calamnimo waxaa wehliye ta buu wataa taawtaanis ma laa yansarif buu noqday laba cillo ayaana sarfiga ka manciyey labada cillo ee sarfiga ka mancinaya mid ka mid a calamnimada weeyaane galo waa afar waxaa kaluu kula mid yahay xaalaa gadaashii imaani karta nakiro saaxibulxaal inta ay noqoto in xaaladu ay dambaysa lama ogola ilaa musawiq in la helo mooye afar mawdic baa la ogol yahay afartiina musawiq weeyaan afartaa mawdic afartaa musawiq midna iyadoo aan la haynin ayay calamuljinsiga xaalo ka daba imaani isaga xaalo ka ay nasbisanna oo haadaa usaamatu muqbilan in la yidhahdaa suuroobi waa shan lixaad wuxuu kala mid yahay nakiro taabicu ma noqon karo ama nakiro lagama nactiyeyn karo oo isaga inta muxuu ahaa mancuub uu noqdo nakiro in nacti looga dhigaa wax suuroobi kara maaha nactigii waa inuu macrifo noqdaa laazim wey lixdaa wej ayaa wuxuu ka shabahaa calamu shaksiga lixdaa wej waxaan ahayn ismi nakiruu kala mid yahay oo xagga macnaha iyo waxyaabaha uu ku dhacaya marka la eego nakiruu la mid yahay wakaa calamuljinsiga waxaa loo isticmaalaa daata waxaa kaloo loo isticmaalaa macno haddii la doono daata loo isticmaalaa sida usaamatu ismun lidaat wey waxaa kaloo banaa ismun lilmacnaa in laga dhigo oo bara suda musanifka uu miisaalinaya iyo fajaaridaa lamid ah oo macnaha xumaan samaynta ama wanaag samaynta ayay calam u tahay oo calamuljinsi ay u tahay warka wawadacuu way dejiyeen libacdi lajnaasi jinsiyaala qaarkood waxay u dejiyeen calaman calam bay u dejiyeen calamka mawquufun calaa luqati rabiica weeyaan oo mafcuulkii waxa weeyaan wadacuu ka calamil ashkhaasi calamka oo ka calamil ashkhaasi shaksiyaalo calamkooda lamid ah lafdan xagga lafdigu kala mid yahay iyo isticmaalka wa huwa calamuljinsiga ama acamu mid ka caamsan weeyaan calamu shaksiga xagga macnaha waa kaga caamsan yahay min daaka calamuljinsigii ayuu ka mid yahay umu ciryadi lafdiga ah lilcaqrabi xaal uu caqrab u sugnaaday hangaran leh ama aleelaale midda la yidhaahdaaba baalkan muxuu ahaa dadka qaniino weeyaan maaa la yidhaha tibqalo sax umu ciryadin weeyaan oo lilcaqrabi dibqallooc u sugnaaday wa hucaalatu lafdiga hucaala ah litaclabi ayuu u sugnaaday dawacada haakadaa xaal uu kaa horeba lamid yahay ee asna calab uljinsi yahay wa miluhu hucaalo ayuu la mid yahay baratu lafdiga lilmabarati wanaag samayn xaal uu u sugnaaday oo wanaag samaynta ayaa calamuljinsi waxa u ah wafajaari lafdigaana calamun calam weeyaan oo lilfajrati xumaan samaynta u sugnaatay kadaa xaal uu kaa hore la mid yahay kaysaana ayaa lamid ahoo kaysaan ballanburinta ayuu calamuljinsi u yahay oo ballanta oo la buriyo calamuljinsi lagu yaqaano weeyaan waa ka idaa maa ducuu kaysaana kaanat kuhuluhum ila alqadri adnaa min shabaabihim murdi ayaa baytu shaacira ee idaa maa ducuu kaysaana ballanburin haddii loogu yeero nimanka kaanat kuhuluhum odayaashooda waxay noqonayaan adnaa min shabaabihim ilmurdi dhalinyaradooda iyagaaba kaga dhow ila alqadri ballanburinta waa kaga horeeyaan qolbucaynay ismu lishaarati hada maxaluhu wa mabxasu bidaa limufradin mudakerin ashir bidii wadihtitaa cala lunsa iqtasir ashir ku ishaar bidaa lafdiga limufradin mufrad ku ishaar mufradka oo mudakerin mudakera waqtasir gaabso bidii iyo wadih iyo wati iyo wataana cala lunha unsada ugu gaabso yacni wuxuu leeyahay musanifka macaariftii ayaan kusoo jirnay wuxuu ka soo baxay damiir iyo calam macaarifta qaybkii saddexaad waxa weeyaan martaba iyo daraja ahaanna saddex u ah ismulishaara ismulishaara qayxintiisa ama tacriifintiisa waxa weeyaan ma wadica limushaarin ilayhi bilbanaan shay faraha lagu taagayo faraha lagu ishaaraya wixii loo dejiyey asalkiisi hore sidaa ayuu ahaa shay markaa aan la arkaynin in la ishaaraana waxaa ka asalsan shay muxuu ahaa wadcigii iyo sidii loo dejiyey ayay garamarsan tahay oo majaaz bay noqonaysaa waxaana asala waxaa la ishaarayaa shay muuqda oo farta lagu taagaya in uu noqdo ismul ishaarahaasi alfaad ayaa loo isticmaala ilaa sideed iyo toban lafdi baa loo isticmaala sideed iyo tobankaa lafdi musa wada sheegin intii badneed buu sheegay bacdina wuu ka tegay sideed iyo tobankaa lafdi siday usoo baxayaan waxa weeyaan mufradka mudakerka a shan lafdi baa lagu ishaaraa mufradada mu'anatadana toban lafdi baa lagu ishaaraa shan iyo toban bay intaa isla noqonayaan tasniyada mudakerka hal lafdi baa lagu ishaaraa tasniyada mu'anaskana hal lafdi baa lagu ishaaraa jamaca mudaker iyo mu'anasba way wada socdaane hal lafdi baa lagu ishaaraa sideed iyo toban lafdi sida ayay usoo baxayaan sideed iyo tobankaa lafdi shan mud mufradka mudakerka ayaa iskale hal lafdi keli ayuu musanifka ka sheegay afarna wuu ka tegey halkii uu ka sheegay waxa weeyaan daa bidaa limufradin mudakarin ashir waa kan uu ka bilaabay lafdigaa daa ayuu sheegay wuxuu ka tegay daai daaihi daauhu aalika afartaa lafdi ayuu ka tegay gabay baana lagu jamciyaayo waxaa la yidhaahdaa ashir lim ashir limufradin mudakarin bidaa daai wadaa'ihi wadaauhu kada waashirana aalika ilayhi takun mutaabican lisiiba weyhi ashir limufradin mudakarin bidaa mufrad mudakare waxaad ku ishaartaa daa daai wadaa'ihi wadaauhu kada alfaadaana waa lamidoo waa lagu ishaaraa waashirana aalika ilayhi aalikana ku ishaar takun muwaafiqi